magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo macadka alraadkaasi oo lagu baran doono culumta shareecada islaamka iyo maadiga munaasabada lagu daahfurayay macadkan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka macadka culimodiin waalidiin dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha guud ee macadka alraada sheekh fatxi ayaa ka warbixiyay ujeedka loo daahfuray macadka alraada muxuu maxadku ku tilmaamay oo halkaan u socday ugu muhiimsan weeye waayo macaahidda culumta shareecadu way badan yihiin aadna dee magaalada way uga jiraan shay kasta oo la soo kordhinayana waa in la isweydiiyo saaxaddii iyo waxyaabihii hore u jiray muxuu ku soo kordhinayaa maxaa faa'iido oo ku sugan waxaan tilmaami doonaa haddii aan la idmo dhowr qodob oo machadu raa'id uu ku tilmaanaan doono insha allahu tacaala macaahidda saaxadda ku jirtana uu dheer yahay waxaa ka mid ah qodobada iyo mumayisaadka culumta shareecada marka laga yimaado wuxuu kaluu xoogga saarayaa culumta maadiga weliba kuwooda asaasiga ah wuxuu xoogga saarayaa saddexda luqadood ardayda in laga dhiso waa luqadda soomaaliga oo hadda inagu sii daba yarba iyo luqadda carabida iyo luqadda ingiriisida xagga luqadaha marka la eego saddexdaa luqadood buu xoogga saaraya oo ardaygu insha allahu tacaalaa aanu rajaynayna inuu ka haqabeeli doono si gaara luqadda ingiriisida iyo carabida dad u ehel ah oo loo soo xushay ayaa haddii aan la idmo u dhigi doona qaar ka mid ah marsharaftii kasoo qayb gashay munaasabada daafurka macadka alraada ayaa bogaadiyey allah subxaana wa tacaala mar labaad waxaa sharafii ah oo runtii maxaa daan aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb ka noqdo maxadka alraa'id ee laga furay degmada xmed dhagax sidoo kale waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa maamulka dugsiga maamulka maxadka alraid runtii sida wanaagsan ee quruxda badan uga warbixiyey maxamedka asaaska iyo ujeeddada laga leeyahay
in la barto diinta islaamka waa waajib aada iyo aada u weyn qur-aankuna aada iyo aada buu u dhiirigeliyey sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam aada bay u dhiirigelisay weliba macaahidan shareecada lagu baranayo iyaduna muhiimad aada u weyn bay leedahay qaybaha bulshaduna inay ka wada qayb qaataanoo qof waliba wakhtigiisa oo ka faa'iidaysta aada bay u mudan tahay oo iminka wuxuu maamuluhu inoo sheegay inuu fursado u kala duwan yihiin dhallinyarada wakhtiga hayaa inay ka faa'iidaysan karaan labada gelin oo full time ah laakiin dadka kale mashquulsan ragga dumarka waayeelka inay iyaguna ka faa'iidaysan karaan habeenkii iyo jumcadii khamiista marka taa waxaan ku dhiirigelin lahaa cid kasta oo fursaddaa ay dhaaftay waxbarashada diiniga ah inuu aada uga faa'iidaysto runtii farxad weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka maxadkan oo wasaasay sheekh doctor fatxi oo runtii arrimaha diinta iyo shareecadaba runtii aada iyo aada ugu howlan waxaan leenahay waqti ku habboon iyo goob ku habboon baad ka furtay wajazaaka allahu khayran aada iyo aadna waan usoo dhaweynaynaa runtii waxaa la wixii aanu la awoodi karnana waanu la garabgeli doonaa guud ahaan dadweynaha xaafaddana waxaan si gaara ugu baaqayaa inay maxadkan ka faa'iidaystaan waayo mar kasta oo maxad sharciyu inoo soo kordho waa mar kasta oo khayr uu inoo soo kordhay xaafadda laga furo maxadkana mar walba waa xaafad nasiib leh oo nasiib u leh dhallinyaradeedu ay ay helaan goob ay ku bartaan shareecada runtii farxad weyn bay noo tahay inaan galabta ka soo qayb galno macadkan ayaa ka mid noqon doona macaahidda lagu barto culumta shareecada islaamka iyo maadiga ee ku yaala magaalada hargeysa